hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ku eedeysay booliiska dalka kenya in magaalada nairobi ay tacadiyo kala duwan u geystaan dadka qaxootiga warbixintan maanta ay soo saartay hay-adda ayaa waxa ay ku sheegtay in tacadiyadaasi ay ka mid yihiin jirdil kufsi iyo weliba xarig sharci darra ayna dhacaan intii u dhexeysay bartamihii bishii novembar iyo horaantii sanadkan warbixintaasi waxaa isha inoo marisay soona koobaysa falastiin axmed iimaan mahadsanid sahra ciidamada booliska kenya waxaa la sheegay inay jir dileen kufsadeen amaba ay u geysteen xadgudubyo kale ku dhowaad kun qof oo qaxooti soomaali ah intii u dhexaysay bishii nofembar labadii kun iyo labaiyo tobanka ilaa iyo dhammaadkii bishii janawari labadii kun iyo saddex iyo tobanka waa sanadkane sida lagu xusay warbixin hay-adda human right watch ay maanta soo saartay hay-adda ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta kenya laga doonaya inay si dhaqsiyo ah u bilaabaan baaritaan muuqda oo lagu sameeya arrintan sidoo kalena hay-adda u n h c r ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaan weli si furan uga hadlin arrintan waxaana loogu baaqay iyana in ay diiwaan gelin ku sameyso xadgudubyada loo geysto dadka qaxootiga ah kuwii hore loogu geystay iyo kuwa mustaqbalka dhici karaba warbixin ka koobnayd lixdan iyo sideed bog ayaa sheegtay in ciidamada kenya ugu yaraan qaxootiga ku sugan nairobi ay markaasi ugu yeereen dhammaantiinba waxaa tihiin argagixiso sida ay hay-adda ku ogaatay waraysiyo ay la yeelatay boqol iyo kow qof oo dad qaxooti iyo magangalyo doon ah iyo weliba soomaali kenyaan ah warbixintan waxaa kaloo ay soo warisay oo ay qoraalna ka samaysay sida ay booliiska u isticmaaleen bambooyin iyo weeraro kaleba oo ay geysteen dad aan la aqoonin xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee islii taasoo markii dambena ay dowladdu amartay in qaxootiga magaalada ku sugan ay dib ugu laabtaan xeryihii qaxootiga taasoo loogu dayayay in lagu kufsado laguna jir dilo loogana qaato lacag sharci darra qasab ah iyo weliba iyagoo markaasi la xiray ku dhowaad kun qof booliiska ayaa ugu yeera dadkaasi in ay dhibaatooyin markaasi argagixiso ay wadaan waxaana ay dalbadeen lacag si loo sii daayo sidoo kalena waxay human right watch diiwaan gelisay ilaa iyo konton dhacdo ama kays taasoo lagu jir dilay qaxooti soomaali ah gary simpson oo ah cilmi baaro sare oo qaxootiga arrimahooda wax ka qora kana tirsan hay-adda human right watch ayaa sheegay in qaxootiga soomaalida ay u sheegeen sida ay boqolaal ciidamada kenya ah ay u cadaabeen muddo toban cisho ah bulshada ku nool halbowlaha kenya iyagoo xatooyo jirdil iyo dhibaatooyin kaleba u geystay qoraaga warbixintan gary simpson ayaa sheegay inay booliisku si aan kala sooc lahayn u bartilmaamaydsanayeen ragga dumarka iyo caruurtaba iyagoo weliba guryaha ugu galayay mararka qaarna wadooyinku istaagayay waxaana uu qoraagu sheegay in tani aysan ahayn mid u wanaagsan ammaanka kenya bilowgii nofembar sanadkii hore mar la weeraray gaari caasi ah oo ay toddoba qofna ku dhinteen soddon kalena ay ku dhaawacmeen dadka ay hay-addu waraysatay waxa ay sheegeen in askar ka tirsan booliiska kenya ciidamadooda gaarka ee loo yaqaano g s u ee koofiyo casta ah booliiska loo yaqaana a b iyo kuwa sirdoonkuba ay dhibaato weyn u geysteen gaar ahaan ciidamada g s u-ga oo iyagu geystay inta badan xadgudubyada la diiwaan geliyey toddoba dumar ah ayaa la sheegay sida ay boolisku ayaa ka sheekeeyey sida ay boolisku u kufsadeen iyagoo guryahooda joogay halka qaar kalena wadooyinka iyagoo marayay la kufsaday dowladda kenya ayaan wax jawaab ah ka bixin codsi ay hay-adda human right watch kaga codsanaysay inay kaga jawaabaan warbixintan aad baad u mahadsantahay falastiin axmed iimaan ayaa isha noo soo marisay soona koobtay warbixintaasi human rights watch ee kasoo saartay magaalada nairobi halka aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington